فلو قد ذقت من حلواه طعما لا آثرت التعلم واجتهدت ولم يشغلك عنه هوى مطاع ولا دنيا بزخرفها فتنت فلو قد ذقت من حلواه طعما لا آثرت التعلم واجتهدت ولم يشغلك عنه هوى مطاع ولا دنيا بزخرفها فتنتا asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka aqoon iyo ogaal oo toddobaad weliba haadahan oo kale aad ka dhagaysataan idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan waa toddobada bisha rabiicul awal sanadka kun afar boqol shan iyo afartanka hijriyada qodobada toddobaadkan barnaamijka aad ku dhagaysan doontaan waxaa ka mid ah maxaad kala socotaa dhacdadii ugu murugada badneed ee soo martay muslimiinta islamarkaana dhacday bishan oo kale ee rabiicul awal bishaarada nebiga sala allahu calayhi wasalam ee furashada rooma iyo iskudayadii ay sameeyeen muslimiinta si ay u xaqiijiyaan bishaaradaas warbixin ayaan soo gudbin doonaa waxaad sidoo kale barnaamijka ku maqli doontaan maxaad ka taqaanaa magaalooyinka sabta iyo maliila oo ay gumaystaan isbaanishka muddo lix qarni ah qodobadaas ayaad dhegaysan doontaanay kusoo dhowaada mar kale iyo barnaamijka aqoon iyo ogaal بتوبيخ علمت فهل عملت أصل العلم تقوى الله حقا وليس بأن يقال لقد رأست وضع في ثوبك الإحسان لا أن ترى ثوب الإساءة قد لبست فرأس العلم تقوى الله حقا وليس بأن يقال لقد رأست وضع في ثوبك الإحسان لا أن ترى ثوب الإساءة قد لبست فرأس العلم تقوى الله حقا وليس بأن يقال لقد رأست وضع في ثوبك الإحسان لا أن ترى ثوب الإساءة قد لبست
qodobadaas oo idil goordhow ayaad maqli doontaan inshaa allah aan ku horeyno qodobka ugu horeeya ee barnaamijka maxaad kala socotaa dhacdadii ugu murugada badneed ee soo martay muslimiinta islamarkaana dhacday bishan oo kale ee rabiicul awal sheekh cali cabdulaahi sheekh cali katiin ayaa kelimad ku aadan inoo soo jeedinaya
ملأ الأرض صداكم وعلى الكون تردد كل ضياء منكم بخطانا يتجدد رضي الخالق عن الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد xalqadeenna waxaan ku soo qaadanaynaa dhacdo weyn oo dhacday bisha rabiicul awal maalin isniin ah oo bisha rabiicul awal ay tahay labiyo toban sanadkii toban iyo koowaad waxaa dhacdo aada iyo aada u naxdin badan murugo iyo tiiraanyo badan oo roox kastoo muslima dhib kastoo ku dhaca uu ku halmaamayo dhacdada weynanka badan iyo musiibadaas aada iyo aadka u daran arrintaasi waxay ahayd geeridii nebiga sala allahu calayhi waaalihi wasalam maalin isniin ah kala barkeed bisha rabiicul aw labiiyo tobankeedii sanadkii kooyo tobnaad ayay hawshaasi dhacday waxayna ahayd arrin aada iyo aad uga murgisay ruux kastoo muslima oo nabiga jecel sala allahu calayhi waaalihi wasalam anas ibni maalik radia allaahu tacaala canhu wuxuu leeyahay maalinkii nebigu sala allahu calayhi wasalam magaalada madiine u yimid shay kasta waa iftiimay maalinkii uu geeriyoodana shay kastaa waa mugdiyoobay marka taas waxay ku tusinaysaa culayska arrin maalinkaasi uu lahaa iyo tiiraanyadiisa iyo sida adduunyada ay isku beddeshay maalinka isniintaa oo arrintaasi ay dhacday dadkii maalinkaa joogay ee dadka ugu khayrka badnaa waa asxaabu rasuulilahi sal alay wasalama waxaa dhacay in qaar badan arrintii ay isaga dhex yaacday alxaafid ibnu rajab alxambali raximah allahu tacaala isagoo arrintaa ka hadlaya wuxuu leeyahay wadaraba almuslimuun muslimiintiibaa maalinkaa isku dhex yaacay fa minhum man duhisha fakhuulid waxaa ka mid ah dad la wareeriyey oo iskudhexyaacu ku dhacay wa minhum man ucqida falam yadiq ilqiyaam waxaa ka mid ah dad la fariisiyey oo xataa istaagii kari waayey waxaa ka mid a mid carabkiiba aamus shib ay ku dhacday mid waxaa ka mid a diidaba inuu nebigu geeriyooday oo cumar ibnu khadaab radi allahu tacala calay slam ku arki doona qisada noo imaan doonta marka arrimahaas aadka iyo aadka u culayska badan ayaa maalinkaa dhacay marka waa maalin runtii musiibo weyn ay dhacday oo qof kasta oo hawshaas yacni ka murugoonayo muslim ah ay ku tahay urkutaallo aan haraynin walidaalika qofka musiibo kastoo ku dhacda waxaa uga weyn midii nebiga sala allahu calayhi wasalam lagu musiibeeyey musiibadii nebiga geeridiisa ayaa wax kasta ka weynan badan wey marka maalinkaa maalin tiraanyo badan ayuu ahaa arrinta iyadoo la isku dhex yaacsan yahay abubakar sidiiq radi allaahu tacaala canhu baa yimid marka wuu dhaqaaqay guriga nebiga sala allahu calayhi wasalam qolkii caaisho ayuu galay nebigiibuu u tegay sala allahu calayhi wasalam mare lagu daboolay wejiguu ka fayday kadibna waxa weeyaan labada indhood dhexooda ayuu ka dhunkaday markaasuu yidhi biabi anta wa ummii wallaahi laa yujmicu allaahu calayka mowtatayn aabbaha iyo hooyada baan kugu furtaaye ilaahay kuu kulmi maayo laba geeri wey ama almowta allatii kutibta calaykag faqad mutahaa geeridii lagugu qoray waad geeriyootay khalaas sidaasuu yidhi kadibna wuu soo baxay wuxuu yimid cumar bnu khadaab radiallaahu tacaala canhu dadka u khadbaynaya oo dhahaya qofkiina nabi maxamed baa geeriyooday seeftaas ayaa taqaana isilaaliya abubakar wuxuu ishaaray cumar inuu fadhiisto cumarna hawshiisu ka sii watay abubakar marka wuxuu bilaabay inuu hadlo markuu hadalkii bilaabay dadkii oo dhan waxay u soo jeesteen abubakar xaggiisa abubakar marka wuxuu ku hadlay maalinka kelimad aad iyo aad u qiimo badan oo la iska dhaxlay wuxuu yidhi faman kaana minkum yacbudu muxammadan sala allahu calayhi wasalama fa inna muxammadan qad maat qofkii adinka idinka mid ah oo nebi moxamed caabudi jiray sal allahu aleyh wasalam nebi moxamed waa geeriyooday waman kaana minkum yacbudu allah fa inna allaha xayun laa yamuut laakiin qofkii allaah caabudayay ilaahay waa xay mana dhimanayo qaala allah wamaa muxammadun ilaa rasuulun qad khalad min qablihi arusul afa in maata ou qutila inqalabtum calaa caqaabikum waman yanqalib calaa caqibayhi falan yadura allaha shay-a wasayajzi allaahu shaakiriin aayaddaas ayuu akhriyay suurata al imraan ku jirta muxamed wax kale ma ahan baa layidhi subxaana wa tacala rasuul weeyaan rusushii ka horraysa ay tagtay hadduu marka geeriyooda ama la dilo ma gaalnimaa u noqonaysaan qofkii gaalnimo iyo diinla'aan u laabtaa ilaahay waxba u dhimi maayo subxaana wa tacaala ilaahayna wuu abaalmarinayaa kuwa shaakiriinta ah aayaddan markuu akhriya ibnu cabbaas wuxuu leeyahay wallaahi kaana annaasa lam yaclamuu ana allaha anzala haadihi laaya xataa talaaha abubakrin radia allahu tacaala canh dadkii waxayba la noqota aayadda inaanba hadda korba la soo dejinba markuu abubakar uu akhriyey baa ummaddii oo dhan ku baraarugta aayaddaas markaasaa qof kastaad la kulantaa aayaddaas buu maalinkaa akhrinaya wy dadkii o dhan ba abubakar bay ka qaateen cumar ibnu khadaab radia allaahu tacaala canhu wuxuu yidhi wallaahi maa huwa ilaa an samictu abaabakrin talaaha maba ahan arrinku ilaa markaan maqlay abubakar oo aayaddii akhrinaya cuqirtu waaba la ifaylagoou yidhi xataa maa tuqilunii rijlaaya ilaa ay labadii lugood i qaadi waayeen culays isagiidhama dhaqaaq dhulka ayaan u hoobta buu yidhi riwaayad qaar waxay sheegeen aayaddan in hadda ka hor maqlin aad badmoodaan akhrin jirinba yani abubakar radi allahu tacaala canhu faqiihu lumma ayuu ahaa aad buu wax u fahmayey marka maalinka musiibadaa weyn ayaa dhacday dadka muslimiintana waxay u tahay tiiraanyo bisha rabiicul awal maalinka labiyo tobnaad maalin xaflada ay dhigtaan oo marka ay waxyaa kala sameeyaanna ma ahan in xaflado la dhigo ama wax ixtifaallo la dhigo waa dhaqan laga soo gaaray ahlubidaca salaful umma maysan aqoon saxaabada taabiciinta atbaacu taabiciin a'immatulhudaa ma aysan garanayn a'immatul arbaca wahayruhum ma aysan aqoonin maalinka labiyo tobnaad rabiicul awal in xaflado la dhiga ma aysan aqoonin arrintaa qoladii ugu horraysoo keenay waxay ahaayeen nimankii la dhihi jiray ee faadimiyiinta la baxay ee majuusada ku abtirsanayay nimankaasaa keenay nimankaasi xaalkooda iyo wuxuu ahaa iyo culimmadu waxay ka yidhaahdeenna waxaad ugu laaban kartaa kitaabka taariikhda albidaaya wanihaaya xaafidnu kaiir uu leeyahay oo uu tilmaamayo culimmadu nimankaa inay ku sheegeen inay niman mulxidiina zanaadiqa ah yacni majuuso ah wathaniye ah niman gaala inay ahaayeen xuduudda ilaahay diiday furuujta banneeyey khamrada xalilay dhiigga daadiyey ambiyada caayay culimmadii xilligaa joogtoo dhanba arrintaa iyo qudaadii iyo asharaaftii iyo saalixiintii iyo fuqahadii iyo muxadisiintii ayaa isku raacay buu leeyay marka nimankaasaana bilaabay maqriisi baana tilmaamaya kitaabkiisa alkhudad inay iyagu bilaabeen hawshaasay wadi jireen marka ixtifaalaadka iyo waxyaalaha la samaynaya bishan yani dhaqan lagu yaqaano dadka muslimiinta ee dariiqii nebi moxamed raacsan ma ahan waa bidac iyo khuraafaad ma anzala allahu biha min sultaan waa xilli murug iyo tiiraanya leh oo xilligii nebi moxamed salla alay waslm uu geeriyooday marka insha allahu tacala xalaqadeenna inta ayaan ku soo afjaraynaa wabilahi towfiiq wasala allahu wasalam calaa nabiyina moxamed
يكفيكم وحيا ينزل فيكم بعبادتكم يتلى بالطاعات يجود شرف قد وافاكم لم يبلغه سواكم شرف قد وافاكم لم يبلغه سواكم ولم يشغلك عنه هوى مطاع ولا دنيا بزخرفها فتنت فلو قد ذقت من حلواه طعما لا أثرت التعلم واجتهدت ولم يشغلك عنه هوى مطاع ولا دنيا بزخرفها فتنت ولا ألهك عنه أنيق روض ولا خدر بربربه كلفتا ولا ألهك عنه أنيق روض أنيق روض ولا خدر بربربه كلفتا فقوت الروح أرواح المعاني وليس بأن طعمت وأن شربت barnaamijka aqoon iyo ogaal ayaad dhegaysanaysaan bishaarada nebiga sala allahu calayhi wasalam ee furashada rooma iyo iskudayadii ay sameeyeen muslimiinta si ay u xaqiijiyaan bishaaradaas waxaa warbixin ku aadan inoo soo jeedinaya maxamed amiin roma ama sida ay muslimiintu u garan jireen ee ruumiya sida uu ku sheegay yacquub alxamaawi kitaabkiisa mucjamulbuldaan waxa uu ku yidhi waxa ay ku taallaa waqooyi galbeed ee qustandiniya waxaana dhexdooda loo socon karaa konton maalmood ah ama ka badan maanta waxay ku jirtaa gacanta farinjiga waana xarunta boobka faytikaanka ay adeecaan gaalada oo dhan roma ama ruumiya maanta waa caasimadda talyaaniga rasuulka sala allahu calayhi wasalam wuxuu inoogu bishaareeyey in la furan doono labada magaalo ee qustandiniya iyo roma waxa uuna taasi ku caddeeyey dhowr xadiis oo nebiga sala allahu calayhi wasalam laga wariyey axaadiistaasi waxaa ka mid ah xadiis uu soo saaray imaamu axmed musnadkiisana ku saxiix yeelay sheekh albani waxaa la weydiiyey cabdulaahi binu cumar ibn alcaas labada magaalo midkee la horfuranaya qustandiniya ama rooma markaasi ayuu cabdulaahi u yeertay in loo keeno sanduuq wuxuuna ka soo saaray saxiifad ama warqad isagoo leh rasuulka sala allahu calayhi wasalam anigaoo la jooga ayaa waxaa la weydiiyey labada magaalo keebaa la horfuranayaa marka hore qustandiniya mise roma wuxuu rasuulka sala allahu calayhi wasalam yidhi magaalada hiriqle ayaa la horfuranayaa yacni qustandiniya furashadii qustandiniya ee uu furtay suldaankii cusmaaniyiinta ee moxamed alfaatix naxariistii janna allah ka waraabiye e waxay ahayd mid dagaal lagu furtay rasuulka sala allahu calayhi wasalamna waxa uu inoo sheegay in si nabad ah lagu furan doono rooma sheekh axmed shaakir allah ha u naxariistee waxa uu yidhi furashada uu xadiisku ku bishaareeyey waa wax dhici doona wakhti dhow ama mid fog oo uu allah og yahay waana furashada dhabta ah goorta ay muslimiinta usoo noqdaan diintoodii ay ka jeesteen marka la eego furashada atraagta muslimiinta ay furteen qustandiniya kadibna waxa ay ka baxday gacantii muslimiinta tan iyo markii dowladdii cusmaaniyiinta ay dhacday gaala raacyadii uu horboodayey kamaal ataaturkina ay ku dhawaaqeen inay tahay dowlad calmaani ah waxay ballan la gashay gaalada iyadoona ku xukuntay ummaddii islaamka ee deganeed qustandiniya istanbul qawaaniintii gaalada dadkii ayaana lagala dagaalamay wax waliba oo tusinaya islaamnimo iyo inay magaalo islaami tahay hase yeeshee islaamku waa mid dib ugu soo noqon doona allah idinkii sida uu rasuulka sala allahu calayhi wasalama inoo sheegay iskudayadii muslimiinta ee furashada rooma dhammaan taariikhyahanadii islaamka waxa ay wariyeen iskudayo dhowr ah oo lagu doonayo in lagu furto qustandiniya laga soo bilaabo waagii umawiyiinta cabaasiyiinta iyo ugu dambeyntii cusmaaniyiinta kuwaasi oo marar badan isku dayay in ay furtaan magaalada qustandiniya ilaa uu suldaan maxamed athaani ibnu suldaan muraad athaani uu furtay magaalada sidaasi darteed waxaa loogu magacdaray moxamed alfaatix laakiin iskudayigii muslimiinta ee furashada rooma maxaan ka ognahay taa oo in badan oo innaga inaga mid ah aysan waxba ka ogeyn dowladdii koowaad ee muslimiinta aqaaliba ee rooma dowladdii aqaaliba ee waqooyiga afrika waxaa la aas-aasay sanadkii boqol siddeetan iyo afartii hijriyada kuna beegneed siddeed boqol ee miilaadiyada sababta loo aas-aasayna waxa ay ahayd khilaafyadii iyo kacdoonnadii carabta ee barbarka ee ka dhacay waqooyiga afrika oo bilaabmay xilligii khilaafadii hishaam bin cabdilmalik kaasi oo xukumayey intii u dhexaysay boqol iyo shantii hijriyada ilaa boqol labaatan iyo shantii hijriyada oo waafaqsan toddoba boqol labaatan iyo afar miilaadiyada ilaa toddoba boqol afartan iyo saddexda miilaadiyada arrintu si kastaba ha ahaatee dowladdii aqaaliba ee la dhisay ayaa waxa ay ka mid ahayd dowladihii islaamka ahaa ee isku dayey furashadii rooma xilligii amiirkii abilcabaas maxamed bin abi caqaal al aqaalibi oo ahaa amiirkii afaraad ee aqaalibada oo xukumayey laba boqol labaatan iyo lixdii hijriyada ilaa laba boqol afartan iyo labadii hijriyada waxa uu qaaday xamlooyin culus magaalada rooma taasi oo u suuragelisay inay qabsadaan magaalada bishii safar sanadkii laba boqol soddon iyo labadii hijriyada oo ku beegneed bishii agosto siddeed boqol afartan iyo lixdii miilaadiyada boobkii kiniisadda waxa uu codsi deg deg ah u diray farinjigii oo dhan inay ciidamo usoo diraan magaalada rooma gaaladii oo ka jawaabaya hadalka boobka ayaa soo diray ciidamo aad u fara badan hase yeeshee mawjadaha badda ayaa burburiyey maraakiibtii gaalada taasi oo ugu dambeyn ciidamadii ay ku jabeen ka hor inta aysan gaarin hadafka mustashriqa faransiiska ee almiso rino waxa uu sheegay in markii muslimiintu ay furanayeen roma siddeed boqol afartan iyo lixdii miilaadiyada ay ka soo galeen dhanka webiga daybar oo ah webiga ugu dheer talyaaniga kaasi oo ka hor inta aanay ku darmin badda kala barayay magaalada roma dowladdii labaad ee muslimiinta ee xeebaha talyaaniga baadirayaashii roma waxaa soo wajahday cabsi iyo qalqal xoogan kadib markii ay la kulmeen saraayaadka muslimiinta ee kusii kordhaya xeebaha galbeedka talyaaniga sannadihii laba boqol konton iyo afar ilaa laba boqol konton iyo sideedda hijriyada waxay kusoo duuleen magaalooyin dhaca xeebaha talyaaniga sida jayta baadiriyiintii talyaaniga waxa ay dhambaal gargaar ah u direen boqorkii baysandiyiinta sheeralkii labaad hase ahaatee heybadda muslimiinta iyo awooddooda iyo inuusan lahayn ciidamada badda awgeed ma uusan usoo gurman boobkii iyo dhammaan madaxdii kiniisadda waxa ay go'aamiyeen si ay naftooda ugu badbaado waddankana uu u dego inay iska bixiyaan jisyada taasi oo qadarkeeda uu ahaa shan iyo labaatan kun oo qidco oo fido ah iskudayadii cusmaaniyiinta ee furashadii rooma kadib guushii dowladdii cusmaaniyiinta xilligii suldaan maxamed alfaatix uu ku guulaystay inuu qabsado magaalada otoranto ee koonfurta talyaaniga sanadkii siddeed boqol siddeetan iyo shantii hijriyada oo waafaqsan bishii agosto kun afar boqol iyo siddeetan suldaan maxamed alfaatix allah u naxariistee waxa uu go'aansaday inuu dhammaystiro furashada guud ahaan carriga talyaaniga waxaa la sheegay inuu ku dhaartay in faransiisku uu ku xidhi doono kiniisadda roma hase ahaatee inta uusan gaarin yoolkiisa waxaa u timid tii rabbi oo waa uu dhintay allaha u naxariistee taariikhyahankii mustashriqa ahaa ee reer british staslilinbol waxa uu ka yidhi dhimashadii moxamed alfaatix geeridii moxamed alfaatix waxay badbaadisay yurub sababtoo ah qabsashada otranto kadib waxay magaalada xigtaa ahayd roma geeridii suldaan moxamed alfaatix kadib waxay meesha ka saartay riyadii iyo bishaaradii u dhowaatay inay xaqiiqo noqoto taasi oo shaki la'aan ah in mar un ay xaqiiqo noqon doonto
وخذ بالجد فيه فإن أعطاكه الله أخذته وإن أوتيت فيه طاويل باع وقال الناس إنك قد سبقتا فلا تأمن سؤال الله عنه بتوبيخ علمت فهل عملت qaybaha dambe ee barnaamijka aqoon iyo ogaal ayaan isla soo gaarnay maxaad ka taqaanaa magaalooyinka sabta iyo malila oo ay gumaystaan isbaanishka muddo lix qarni ah zakariya cumar ayaa warbixintan ku eegaya magaalada sabta oo badkeedu dhan yahay siddeed iyo labaatan kilomitir oo laba jibaaran waxa ay ku taallaa waqooyiga fog ee maqrib ama morocco oo ku taalla badda milataryaaniyanka ah waxaana markii ugu horreysay qabsaday gumaystihii burtaqiiska sanadkii kun afar boqol toban iyo shantii miilaadiyada waxaa ku xigay isbaanish oo qabsaday kun shan boqol iyo siddeetankii ilaa iyo maantana gumaysto waxayna ku taallaa meel muhiim ah istaraatiijina ah waxa ay kasoo horjeedaa mari jabalu taariq dhanka waqooyi koonfur iyo barine waxaa ka xiga baxrul abyad almutawasid ama badda milataryanyanka keliya kow iyo labaatan kilomitir ayaa ka sooca xeebaha andalus qarnigii lix iyo tobanaad ee hijriyada magaalada sabta waxay ahayd mid ka mid ah xarumihii ugu muhiimsanaa ee cilmiga dhulka maqrib si gaar ah magaaladan waxa ay soo saartay seenisyahankii ugu weynaa ee maqrib alqaadi ciyaad allah u naxariiste oo dhashay sanad markii uu ku astaysnaa afar boqol toddobaatan iyo lixdii hijriyadii iyo shariif al idriis asabti oo dhashay shan boqol lixdan iyo labadii hijriyada wuxuuna baac ku lahaa cilmiga dhulka waana shakhsigii ugu horreeyey ee sawaray juqraafiyadda caalamka oo uu ku kala saaray badaha iyo webiyada isagoona sawir kaga bixiyey caalamka kitaabkiisa nushatulmashiaq dhanka magaalada malila waxa ay ku taallaa waqooyi bari ee maqrib waa magaalo cabirkeeda lagu qiyaaso laba-iyo toban kilomitir oo laba jibaaran waxaana gumaysto isbaanishka tan iyo sanadkii kun afar boqol sagaashan iyo toddobadii miilaadiyada halgankii muslimiinta ah ee xoreynta magaalooyinka sabta iyo malila abilcabaas bin moxamed bin cabdiraxmaan albaqaali waxa uu yidhi qabsashadii sabta waxa ay dhacday maalinimo arbaco ah toddobadii jumaadu thaani sanadkii siddeed boqol toban iyo sideedii hijriyada oo waafaqsan kow iyo tobanka bisha sideedaad kun afar boqol toban iyo shantii miilaadiyada kadib difaac qaraar oo dadka deegaanka ay la galeen soo duulayaasha kadibna gaaladii waxaa u suura gashay inay qabsadaan magaalada shacabkiina waxa ay ka hijroodeen magaalooyinka iyagoona u guuray tuulooyinka dariska ah gaar ahaan tuulooyinka ku dhirirsan xeebta jabalu taariq oo u dhexaysa sabta iyo alqasru saqiir iyagoona sugayay inay u noqdaan magaaladoodii toddoba maalmood kadib ayay muslimiintu weerar ku qaadeen ciidamadii soo duulay waxayna u geysteen khasaare aad u badan taas oo keentay in ciidamadii soo duulay ay gurmad u dirsadaan burtaqiiska waxaana uu u soo diray ciidan aad u fara badan kuwaas oo watay boqol markab sanadkii siddeed boqol toban iyo sagaalkii hijriyada oo ku beegan kun afar boqol toban iyo lixdii miilaadiyada amiirkii magaalada faas ayaa u diray ciidamo uu hogaaminayo ibnu cabwa kuwa oo go-doomiyey gaalada muddo sagaal iyo toban bilood ah hase ahaatee uma aysan suuragelin inay qabsadaan magaalada burtaqiiska oo dhistay dhufaysyo waaweyn awgeed sidoo kale dadkii inay soo celiyaan sabta isku dayay waxaa ka mid ahaa suldaan cuthmaan bin ibraahim isagoona go-doomiyey sabta sanadkii siddeed boqol kow iyo labaatankii hijriyada oo waafaqsan kun afar boqol toban iyo sideedii hase yeeshee uma suuragelin inay furtaan magaalada sidoo kale saalix binu saalix al casiifi ayaa dhowr weerar ku qaaday gaaladii qabsatay sabta kii ugu xooga badnaa wuxuu ahaa weerar dhacay sanadkii siddeed boqol soddon iyo saddexdii hijriyada ee ku beegan kun afar boqol iyo soddonkii miilaadiyada kaas oo gumaystaha lagu gaarsiiyey khasaarihii ugu xooganaa halka ay ku shahiideen boqol mujaahid iskudayadaasi lagu xoreynayay magaalooyinka sabta iyo malila waxaa ka mid ah iskudaygii mawla ismaaciil ee qarnigii lix iyo tobanaad ee miilaadiga iyadoo muslimiinta ay go-doomiyeen muddo soddon iyo saddex bilood ah hase ahaatee looma qadarin inay qabsadaan sidoo kale iskudaygii mawla moxamed bin cabdilaahi ee sanadkii toddoba boqol toddobaatan iyo afartii miilaadiyadii ayaa lagu go-doomiyey magaalada melila balse kuma guulaysan inay furtaan mid ka mid ah iskudayadii ugu caansanaa ee qarnigii labaatanaad waxaa ka mid ah halgankii moxamed bin cabdikariin alkhadaabi iyo dagaaladii uu la galay ciidamadii isbaanishka ee waqooyiga maqrib sanadkii kun sagaal boqol iyo kow iyo labaatankii ilaa iyo sanadkii kun sagaal boqol lix iyo labaatankii iskudaygii alkhadaabi kadib maqrib wax dadaal ah oo la taaban karo ma aysan samayn madaxda dowladaha maqrib tani aynu soo sheegnay waa qayb ka mid ah iskudayadii muslimiintu ay sameeyeen qarniyadii dhexe ee ma ahana dhammaan iskudayadii ay sameeyeen muslimiinta ayaa had iyo jeer dadaallo ku bixinaya sidii loo soo ceshan lahaa magaalooyinka waaweyn iyo dhulka ay gaalada duulaanka ku qabsadeen waxaana habboon in jiilka soo korayo looga sheekeeyo taariikhda raggii usoo halgamay sidii loo soo celin lahaa muqadasaadka muslimiinta فلو قد ذقت من حلواه طعما لا آثرت التعلم واجتهدت ولم يشغلك عنه هوى مطاع ولا دنيا بزخرفها فتنتا فلو قد ذقت من حلواه طعما لا آثرت التعلم واجتهدت ولم يشغلك عنه هوى مطاع ولا دنيا بزخرفها فتنتا guud ahaana intaas ayaan kusoo afmeeraynaa barnaamijka aqoon iyo ogaal tan iyo intaan ku kulmayno barnaamijkan mid la mida waxaan idinku dhaafaynaa fii amaanillah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh
أنيق روضا أنيق روضا ولا خدر بربربه كالفتاة فقوت الروح أرواح المعاني وليس بأن طعمت وأن شربت فواظبه وخذ بالجد فيه فإن أعطاكه الله أخذته وإن أوتيت فيه طويل باع وقال الناس إنك قد سبقت فلا تأمن سؤال الله عنه بتوبيخ علمت فهل عملت رأس العلم تقوى الله حقا وليس بأن يقال لقد رأست وضع في ثوبك الإحسان لا أن ترى ثوب الإساءة قد لبست فرأس العلم تقوى الله حقا وليس بأن يقال لقد رأست وضع في ثوبك الإحسان لا أن ترى ثوب الإساءة قد لبست فرأس العلم تقوى الله حقا وليس بأن يقال لقد رأست وضع في ثوبك الإحسان لا أن ترى ثوب الإساءة قد لبست